alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay sahwiga salaada dhexeeda dhaca iyo axkaamta uu leeyahay wuxuu uhi sheekhu raximah llah walow nasiya hadduu ilaabo qofkii tukanayay qunuutan qunuud oo fadakarahu qunuudi qunuudii uu ilaabay uu xusuusto fii sujuudih sujuuddiisa uu ku xusuusto lam yacuud noqon maayo lahu qunuuda u noqon maayo aw qablahu aw dakara ama wuxuu xusuustay qablahu ay qabla sujuudi buu sujuudda intaanu gaadhin ka hor caada waa noqonayaa lahu sujuud qunuudaasuu noqonaya wa sajada waa sujuudayaa lisahwi sahwigaa awgii in balaqa waa hadduu gaadho xadda raakici waa haddii kii rukuucay xadkii uu gaadho xadkii rukuucda uu galo waayo masaladan waxay ku saabsan tahay haddii uu ilaabo qunuudii qunuuddana halkan wuxuu uga jeedaa qunuuddii raatibada ahayd ama ha noqoto qunuuddii fajriga ama ha noqoto qunuuddii witriga shan iyo tobanka dambe rabadaan wuxuu xusuustay qunuuddaa uu ilaabay isagoo sujuudsan qunuuddaa u noqon maayo sababtaan ugu noqonayna waxay tahay liannahu talabasa bifardin faral buu dhex galo sujuuddu waa rukun qunuuduna waa sunne walaa yutraku fardun linaflin faral la sunno loogama tago waayo wuxuu xusuustay qunuuddii uu ka tegey isagoon weli sujuuddii aan gaadhin ama xaddu raakixa gaadho ama yaanu gaadhin almuhim isagoo weli sujuuddii aan gaadhin ayuu xusuustay qunuuddii uu ka tegey wuu noqonayaa buu leeyahy waayo mar haddaanu sujuuddii gaadhin faral uu galay oo uu ka noqonayaa ma jiro mar haddii aanu faral ka noqonahay noqoshadu way u bannaantah waanuu sujuudayaa buu leeyahay oo sujuudu saawi buu la imanayaa sujuudu saawiga wuxuu le wuxuu la imanayaa haddii uu gaadhay xaddu raakic oo halka uu ka noqday ay gaadhsiisnayd rukuuciyo dee dheeraad laakiin xaddu raakic isagoon gaadhin haddii uu noqdo sujuudu saawi laguma laha waayo wuxuu ziyaadiyey ayaan jirin haddiise xaddu raakic uu gaadho wuxuu noqonayaa mid salaadiisa rukuuc ku daray buu noqonayaa dheeraada rukuucda dheeraadkana waxaynu soo maray camdigeedu inuu salaada buriyo daabidkuna wuxuu ahaa maa abطala camduhu yusjadu lisaawihi aw yushraxu asujuudu lisaawih waxa haddii kas loo sameeyo salaadu ay ku burayso haddii qofkii kamaya ilaa owgii uuga dhaco sujuudu saawi baa laga rabaa marka hadda la soco markuu leeyahy in balaga xadda raakici qeydkaasi waa qeyd fi sujuudi khaasatan laa fi lcawd noqoshada arrintaasi qeyd uma aha sujuudda ayay qeyd u tahay oo wuxuu doonay inuu sujuudo isagoo xadkii qofka ama xadkii rukuucda isagoo gaadhay ayuu xusuustay qunuudu ka tegey qunuuddii buu u noqday markaasaa sujuudu saawi laga rabaa waayo dee rukuuc buu ziyaadiyey haddiise xadkii rukuucda aanu gaadhin waxaa ma ziyaadinoo sujuudu saawi lagama rabo walow shaka buu hi haddii uu shakiyo qofkii tukanayay fii tarki bacdin sunnayaashii abcaadda la odhan jiray mid ka mida ka tegistii buu ka shakiyey sajada wuu sujuudaya aw irtikaabi nahyin aw shaka ama waa shakiyey fi irtikaabi nahyin shay loo diiday samayntii buu ka shakiyey miyaad samaysay mise maad samayn falaa ay falaa yasjudu sujuudi maayo waa laba masalo masalada hore waxay tahay abcaadii salaada mid ka mida waa inuu cayinaado weeye waa inuu cayinaado salaada tixiyaadkii hore qunuudii qucuudkii waxa weeyaan tashahudka waa inuu cayinaado bacdiga abcaadda salaada ka mid ee uu ka shakiyey ka tegistiisa haddaanu cayinayn iyada sujuudi ma jirto waxay la mid tahay inuu ka shakiyey miyuu sahwiyey mise ma sahwiyin markaa bacdi abcaadii salaada ka mida ayuu ka shakiyey miyaad samaysay mise waad ka tagtay waxau leeyahy sujuudu sahwi ayaa laga rabaa waayo alaslu cadamu lficil asalku waa inaanu la iman oo qofku shay hadduu ka shakiyo miya miyaad samaysay mise maad samayn alaslu fi lafcaali alcadamu afcaasha qofka ka soo fusho waxa asalo inaanay dhicin ilaa ay sugnaanayso inay dhacday marka mar hadduu ka shakiyeyba sujuudu sahwi uu ku kaba ayaa laga rabaa mar hadduu abcaadii ka mid yahay dee waa sunna oo isaga loo noqon maayo lana soo celin maayo masalada labaadna waxay tahay shay ka mida ashiyaadii loo diiday buu ka shakiyey miyaad samaysay mise maad samayn aw irtikaabi nahi oo tusaale ahaan miyaad miyaad rukuuc ziyaadisay mise maad ziyaadin miyaad sujuud siyaadisay mise maad siyaadin taas ayuu ka shakiyey sujuudu sahwi markaa lagama rabo waayo alaslu waa cadamu ziyaada asalku waxa weeye inaanu samayn wixii laga nahiyey loo diiday salaada dhexdeeda ilaa ay sugnaanayso inuu sameeyey marka masalada hore sujuudu sahwi baa laga rabaa oo asalka ayaa ah ficilki inaan la samayn ficilkuna ficil samayntiisa la doonayo ah masalada labaadna sujuudu sahwi lagama rabo waayo asalka ayaa ah inaan ficilkaa la samayn ficilkuna wuxuu ahaa ficil samayntiisa laysu diiday walow saha buu hi haddii uu sahwiyo wa shaka uu shakiyo hal sajada ma sujuuday ey lisahwi ma u sujuuday am la sujuud sahwi ma leeyihi mise lama iman falyasjud ha sujuudo halkan inuu sahwiyey wuu hubaa oo sahwigii shaki kagama jiro waxa uu ka shakisan yahay waxa weeye sujuudu sahwigii ma samaysay mise maad samayn ha sujuudo sujuudu sahwigii ha la yimaado mar haddii sahwigu uu sugnaaday sujuuddiisi uu ka shakisan yahay waayo alaslu waa cadamu sujuud wa alaslu fi lafcaali wa alcadam afcaasha waxaa asalo ah inaanay dhicin haddii laga shakiya ma dhacday mise ma dhicin inaanay dhicin baa laga soo qaadaya markaa mar hadduu ka shakiyey sujuudu sahwigii ma samaysa mise maad samayn inaanu samayn baa laga soo qaadaya markaa sujuudu sahwigii baa laga rabaa waxaa la hubaa oo yaqiina inaanu samayn samayntu waa yaqiintii oo laga guuray walow shaka buu hi haddii uu shakiyo asalla ma wuxuu tukaday halaatan saddex ama arbacan mise afar fi salaati rubaaciya salaaddii afarta ragcadood ahayd buu ka shakiyey talow ma saddex baa tukatay oo mid baa ku harhsan mise afartiiba waa tukato way kuu dhantay ataa wuxuu la imanayaa birakcatin buu la imanayaa ragcad buu la imanaya oo wasajada ragcaddaa markuu la yimaadana wuu sujuudayaa buuhi marka waa asbaabtii sahwiga ama sujuudu sahwiga asbaabteedii mid ka mida weeye laba hore ayuu usoo sheegay mualifku raximah llahu tacaala waa shay la amro inuu ka tago ama faral ha noqdo ama sunna ha noqdo iyo inuu sameeyo shay loo diiday sida ziyaadadii uu ziyaadinaya ragcad ama rukuuc ama sujuud ka saddexaadna wuxuu aha shakiga uu ka shakiyo wixii la amray ma sameeyey mise ma samayn markaa shakiga gooni uma sheegin oo waa inagii nidhi shakigu labadaasunbuu kala raacaya oo ama tarku maamuurin bihi buu noqonaya ama ficlu manhiin canhu labadaa midkoodun buu gelaya marka halkan wuxuu ihi wuxuu ka shakiyey qofkii tukanayay salaaddii afarta ragcadood ahayd ma saddex baa tukatay mise afar waxaa la mid a tii saddexda ahayd waa maqrib oo kale hadduu ka shakiyo ma labaa tukatay mise waa saddex waxaa la mid a tii labada ahayd waa subax oo kale hadduu ka shakiyo ragcad baa tukatay mise laba ayaa tukatay madhabku waxa weeye annahu yabnii cala alyaqiin shakiga waa iska tuurayaayo waxa uu hubaabuu wax ku dhisayaa inta uu hubaana waa inta yar oo saddexda ayuu hubaa tusaalahan oo kale sallaa halaatan ama arbacan ta afraad waata uu ka shakisaya shakiga waa iska tuuraya mar haddii dee uu tuuro miduu hubo ayaa laga rabaa inuu la yimaado waa ka yidhi ataa birakcatin ragcad buu la imanaya ama dhinaca ha u rajaxmo oo ha la xoog badnaato inuu saddex tukaday ama inuu afar tukaday ha la xoog badnaato mar walba mar hadduu shakibo yimi wuxuu ka shakiye waxaanu samayn buu ka soo qaadaya oo wuu iska tuurayaa oo wuxuu hubo ayuu la imanaya waxaana madhabku uu ku dhisaya xadiidu calaa xadiidi abi saciid fii muslim idaa shaka axadukum fii salaati falam yadri aصalىa ثaلaaثa am arbaca falyaطrax الshaka walyabni calىa mastayqan midkiin haddii uu shakiyo salaada dhexeedu aanu garan ma saddex buu tukaday mise afar intuu ka shakisan yahay ha iska tuuro oo halkanta afraad buu ka shakisan yahay inaanu tukana ka soo qaado salaadiisa haku ha ku dhiso oo ha ku dul dhiso wuxuu hubo inta yar baanu hubaa uma yasjudu sajdatayni qabla an yusalima ete laba sujuudood buu la imanaya intaanu salaamo naqsan fain kaana salaa khamsa shafacna lahu salaatahu haddii uu shan tukaday ragcadda afraad ee uu ka shakiyo uu tuuray mid jirta ba ay ahayd ila hadday jirta shan ragcadood inuu tukaday bay noqonaysaa shafacna lahu salaatahu salaadiisii bay shafci uga dhigayaan labada sujuudood salaadiisii bay shafci uga dhigayaan macnaheedu waa maxay ma lix bay ka dhigayaanba oo salaadiisii baa lix noqonaysa maya saa maaha saa looma fasiri kara xadiidka taasi waa kalad ee waxaa looga jeedaa labada sujuudood ragcaddii ziyaadada ahayd ee sahwiga awga sahwi awgii uga dhacday ayay meesha ka saarayaan markaa muxuu noqonayaa un mid afar tukada ayuunbuu noqonaya shafacna lahu salaatahu macnihiis waa kaas wain kaana salaa itmaama liarbacin kana targiima lishayطaan haddaanu waxaba ziyaadin ragcaddaa uu ka shakisanaa ee uu tuuray marka horeba midaan jirin ay ahayd oo afaruunuu tukaday shaydaanka labadaas sujuudood ay ka cadhaysiinayaan usanboodhayn ay u yihiin xadiidkaasay deliishadeen waxaase masalada lafteeda ku soo arooray xadiidu cabdillaahi bni mascuud bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidka ibnu mascuud waxaa ku sugan waidaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara sawaab midkiin haddii uu shakiyo salaada dhexdeedii oo tiradii ragcaduu ka shakeeyey ama tiradii rukuucah rukuucdii ama tiradii sujuudaha ayuu ka shakeeyey sida saxdaa inuu gaadhaha ku dadaalo oo qaraa-inta iyo calaamadaha iyo waxyaabaha noocaasa ha eego ee shakiga labadiisa dhinacuu ku kala rajixi karo oo dhinacuu kala kula xoog badnaan karo falyutima calayhi sidaa sawaab iyo sax ula muuqatay salaadiisa ha ku dhammaystiro uma liyasjud sajdatayn dabeetana laba sujuudood ha sujuudo riwaayadda bukhaarina waxay caddaysay labada sujuudood xaaladan inay ka dambeeyaan salaamo naqsiga oo falyutima uma yusalimu uma yasjudu hadihi riwaayat lbukhaari sida sax ula muuqatay hadday ula muuqatay inay afar inuu afar tukaday afartaa waxa ku dhiso kadibna ha salaamo naqsado markuu salaamo naqsado kadib isjudu sahwiga ha la yimaado marka labada xadiid siaad arkayso xadiidkan abi saciid wuxuu tilmaamay wixii uu ka shakiyey ama dhinaca la xoog bato shakiga ama mustawaya طarafeyn ha noqdo labadiisa dacal mid ay siman yihiin wuxuu ka shakiyey inuu iska tuurayo yaqiin wuxuu ku dhisayo xadiidka cabdillahi bn mascuudna wuxuu tilmaamaya inuu taxari ama dadaal iyo ijtihaad inuu sameynayo ijtihaadka haddii uu markaa dhinac kula rajaxmo ama tirada yar ha noqoto ama tirada badan ha noqote inuu taa ku camal falayo waxaa kaloo labada xadiid ay ku kala duwanyaen mawdicu sujuudi sahwi xadiidka abi saciid wuxuu tilmaamayaa qabla salaam qabla an yusalima uma yasjud sajdatayni qabla an yusalima xadiid ibnu mascuudna wuxuu tilmaamayaa sujuudu sahwigu inay salaamo naqsiga ka dambeyso falyutima uma yusalimu uma yasjudu culimadu marka halkaa marka la marayo waa iskhilaafeen qaarkood xadiidka cabdillaahi bnu mascuud waxa weeyaan waa may camal siin oo xadiidkan abi saciid ayuunbay qaateen walam yatacaraduu lixadiidi cabdillahi bni mascuud xadiidka cabdillahi bni mascuudna umay baan bixin qaarkoodna waxay yeeleen xadiidka ibnu mascuud bay awileen falyataxara sawaaba baa waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa un sawaabku waa yaqiinta un falyataxara sawaaba iyo falyatraxi shaka walyabni calaa mastayqana ayaa isku mida saasay yidhahdeen laakiin taawiilka ama fasiraadda noocaasi ahi waa mid daahirka xadiidka ka fog weliba marka aynu ku daro in cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu oo raawiga xadiidka warinaya ahi aanu xadiidka sidaa u fasirin yuhi idaa wahima ay shaka axadukum fii salaatih falyataxara sawaaba fii nafsihi sa isaga sax ula muuqataha ku dadaala buuri falyutima calayhi uma yasjudu sajdatayni bacda tasliimi wahuwa jaalis saa sax isaga ula muuqato salaadiisa ha ku dhammaystiro kadibna marka uu salaamo naqsado kadib laba sujuudooda la yimaado isagoo fadhiya atabari baa wariyey fi lmucjam alkabiir sanadkiisuna waa saxiix walihaada sida sawaabki waxay tahay mas'aladan qofkii shakiyey inuu laba xaalood kala yeelanayo xaaladii waxay tahay in shakiga labadiisii dhinac ay siman yihiin oo dhinacna aanu la xoog badnaan oo ma saddex baa tukatay mise afar buu ka shakiyey midna ulamay badnaan waa xaaladdaa xaaladda uu ka hadlayo xadiidka cabdillahi bni mascuud xadiidka abi saciid oo mar haddii labadii dhinacna dhinacna dhinacna aanu la rajaxmin aanu la xoog badnaan xaaladdaasuu shakiga iska tuurayaayo sida uu hubo salaadiisa uu ku dhisayo xaaladda labaad waxay tahay qofkii shakiye uu leeyahy markuu shakiye kadib isagaa dib isugu noqday wuxuu eegay qaraa-inta oo ay ka mid tahay dadka ku dhinac tukanaya laftooda isku xawaaran yihiin markay tukanayaan yacnaa isku xawaara yihiin oo isku si ay u tukanayaan xagga dheeraynta iyo gaabinta waa ka mid qaraa-inta iyo inuu isagu dib wuxuu xisaabiyey oo markuu dib wuxuu xisaabiyey ay ula dhinac baa la batay tusaalaha inuu saddex tukada bay ula badatay dee xadiidku wuxuu leeyahy tii afraada la yimaado macnuu saasuu noqonaya hadday ula badato inuu tii tii afraad inay ragcaddani tahayna dee khalaas salaadiisu waa u dhan tahay oo mid shanaad la iman maayo sujuudu sahwi ayuunbuu la imanayaa ka dambaysa weliba salaamo naqsiga sidaana aimo badan baa ku tegey oo nakaci iyo thawri waa madhab abi xaniifa wa asxaabi iyo riwaaya can imaami axmed culimo muxaqiqiin oo sidaa rajaxayna waa jira labada xadiid in saa la isku waafajiyo waxaa ka mid ah sheikhu lislaam ibnu taymiya iyo sheekhii faqiiha ee maxamed ibnu saalix alcuthaymiin la odhan jiray waana sida u markhaati furayo aharka ama hadalka cabdillahi bnu mascuud radia allahu canhu tabaraani uu ka wariyey fi lmucjam alkabiir tabari baan idhi markii hore ya tabaraani wey nacam tabaraaniyu fi lmucjam alkabiir waayo saas ayaa markaa raajixa labada xadiid in sidaa laysu waafajiyo waxaa kaloo taa u markhaati furaya qawaacidda shareecada oo alcamalu bidani alghaalib lahu aslu fi sharc malaha xooga badan in lagu camal falaa asal mid shareecada kula weeye marka malaha xooga badan baa lagu camal falaya walasaxu buu yidhi sida muctamadkii anahu yasjudu waa inuu sujuudayo wain zaala haba suulo shaku shakigiisu ha suulooba qabla salaamihi inta aanu salaamo naqsane oo isagoo weli salaadii aan ka bixin haddii shakigii uu suulo sujuudu saawigi waa laga rabaa buu leeyahy oo tusaale ahaan ragcaddii afraad ee uu kacay si uu salaadiisa yaqiin ugu dhiso ayaa waxaa u caddaatay intaanu salaamo naqsan in ragcaddii afraad tahay oo shakigii uu ka shakisanaa mid shanaad inay tahay baa meesha ka baxay sujuudu saawi waa laga rabaa buu leeyahy waayo lificliha maca taradudi ragcaddaa wuxuu sameeyey isagoo shakisan oo noqnoqonaaya oo ma tii saddexaad baa ma tii afraad baa alasaxu markaa muqaabilkiisu wuxuu yahay athani laa yasjud mar haddii shakigu uu ka ba-ay isagoo weli salaadii aan ka bixin sujuudu sahwi la iman maayo id laa cibrata bitaradudi bacda zawaalihi waayo shaki suulay iyo noqnoqosho meesha ka baxday wax ka soo qaad ma laha oo ma mudna in daraaddeed loola yimaado sujuudu sahwi in loola yimaado waayo xadiidkana daahirkiisu wuxuu yahay wallahu aclam xadiidka daahirkiisu wuxuu yahay inuu la imanayo sujuudu sahwiga maadaama aw maa daama fi shak ila asalaam inta shakigii iyo taradudkii uu ku jiro ilaa uu ka salaamo naqsanayo waayo wain kaana salaa itmaama liarbacin kaana targiima lishayطaan fain kaana salaa khamsa shafacna lahu salaatahu markaa sidan muctamadkaa sida kasoo horjeeda oo ah haddii shakiga uu ka bo intaanu salaamo naqsan inaan sujuudu saawi aanu la iman ahayn saasaa baad moodaa wallahu aclam daahirka xadiidku inuu markhaati furayo waayo wakadaa buu ihi sidaasoo kale weeye xukmu maa shay xukumkii yusaliihi uu tukado mutaradidan xaalo u yahay mid shakisan oo axtamala ay suurtowdo kownu aanshihiisa uu yahay zaa'idan mid dheeraad ah marka masaladani waxa weeye ragcad ayuu tukaday waxa uu ka shakisan yahay ragcaddaasi ma dheeraad ba waa mazaa'id ba mise sala waa mutaradid mise salaaday ka mid tahy waxaana suurtowda markaa oo ixtimaashaa inay zaa'id noqoto sujuud sahwi baa laga rabay ay anahu yasjud waa sujuudaya waya lisahw so taa horeba ugu sujuudayu tanna ugu sujuudaya waayo litaradudi fi ziyaadati waayo dee shaki iyo noqnoqosha ayaa ku jirta uu ka shakisay uu ka noqnoqonayo mazaa'id baa shaygaasi mise zaa'id maaha walaa yasjudu sujuudi maayo buu hi limaa shay awgii shaygaasoo yajibu waajibaya yaani ficlu waajibaya samayntiisu bikuli xaalin si kastoo ay u dhacdaba idaa zaala shakuhu haddii shakigiisu uu suulo oo shakigiisu wuxuu dhacay ragcad dhexdeed buu dhacay ragcaddaasi si kastoo loo dhigaba waa ragcad waajib ku ah marka markii horuuse ka shakisanaa intaanu iyada ka bixino tii kale aanu u gudbin ayuu shakigiisii suulay waxba sujuudu saawi loogama baahan isagaa inoo tusaaleeyey ragcad marka xaqiiqada la eego ragcaddii saddexaada ayuu ku jiray marka xaqiiqada la eego wey ma fii nafsi اlamri marka la eego ilwaaqici walxaqiiqa waa ragcaddii saddexaad isagu waa isaguse waa ka shakisanaayo wuxuu islaama tii saddexaad ba mise waa tii afraad mar haddii arrintu sidaa tahay kolleyba horta taa taasi iyadu waa waajib soo ma iyo waa ragcaddii saddexaade haddii xataa la yidhaahdo waxa weeyaan tii afraad inay noqotona waa dhici karta dee tii afraad waa laga shakisanya yaqiintaana wax lagu dhisaya waxaa la hubaa inay tii saddexaad tahay tii afraad inay ta waa laga shakisanya kolleyba iyada waa la rabaa calaa kulli xaal inuu sameeyo waa la rabaa ragcaddaa saddexaad ee dhexdeeda uu shakiyey ma tii saddexaad ba mise waa tii afraad waa ragcad kolleyba laga rabo isagoo weli aan ka bixin iyadii oo tii ti afraad ahayd marka xaqiiqada iyo waaqaca la eego aan weli gelin ayuu shakigii ka suulay waxa u caddaatay tanuu dhexdeeda shakisanaa inay tii saddexaad tahay tii afraadna taa uu kacay inay tahay waxba sujuudu saawi lagama rabo isagaa tusaalayo lowxi mithaalu tusaalihiisu waxa weeye shaka waa shakiyey fi thaalitati tii saddexaad buu shakiyey athaalithatun mat ma mid saddexaad baa hiya iyadu am raabicatun mise waa mid afraad isagoo ka yidhi fi thaalitati buu shakiyey tii saddexaad markuu saalaya waa fii nafsi اlamri weeye isaga uma caddo inay tii saddexaad tahay laakiin xaqiiqada waxay tahay inay tii saddexaad tahay marka fi thaalitati ay fi nafsi اlamri wاlxaqiiqa marka xaqiiqadu say tahay la eegay tii saddexaad tahay isagase isaguse waa shakisan yahayo athaalithatun hiya am raabicatun buu leeyahy tii saddexaad baamse waa tii afraad fatadakara waa xusuustay ey fi thaalitati ragcaddaa xaqiiqa ahaan tii saddexaade dhexdeedu xusuustay annaha thaalithatun inay tahay tii saddexaad isagoo weli ragcaddaas xaqiiq ahaan tii saddexaad ah laakiin isagu uu ka shakisan yahay weli aan ka bixin oon tii afraad gelin ayuu xusuustay inay tahay ragcaddii saddexaad lam yasjud la iman maayo sujuudu saawi la iman maayo waayo de waxaanuu sameeyey oo ragcadda saddexaad ee labatan u caddaatay inay ragcaddii saddexaad tahay dhexdeedaabay ugu caddaatayba waxaanuu sameeyey ee maca taradud uu sameeyey isagoo ka shakisan tii saddexaad ba mase waa tii afraad dee laabudda minhu xaqiiqada marka la eego waa laga maarmaan oo mar walba si kastoo loo dhigaba iyadu waajib bay ku tahay marka wax ziyaada ama wax dheeraada uu sameeyey baan jirinba waa ragcaddii saddexaad xaqiiq ahaan isagun baa shakisanaa intaanu iyadii dhaafinna shakiguu ka baxay marka wax marka horeba waajib kuwa ayuun buu la yimi wax ziyaadiya wax dheeraada uu sameeyey ma jirto sujuud saawi markaa lagama rabo lianna maa facalahu haahuna maca taradudi laabudda minhu ay waajibun calaa kuli xaali aw fi raabicati aw tadakara wuxuu xusuustay fi raabicati tadakara wuxuu xusuustay fi raabicati ragcaddii afraad dhexdeedu xusuustay inay taa afraad raabicadii ta taa hadda uu ku jira raabicadii tahay buu xusuustay shakigii baa ka baxay bimacnaa sajada sujuudu saawi ayuu la iman doonaa marka macnaheed waxa weeye suurada labaad shakigu wuxuu ku bilaabmay isagoo ragcaddii saddexaad ku jira marka sida xaqiiqadu ay tahay la eego shakigii buu ku jiro ragcaddaa saddexaad dhexdeeda ma xusuusan inay tii saddexaad tahay isagoo weli mutaradida ayuu yaqiin wax ku dhis isyidhiyo tii afraad buu kacay xaqiiqatan t afraadtii ahayd buu kacay iyadoo weli shakiguu ku jiro waxaa markaa laga rabaa xaaladda sujuudu sahwi ayaa laga rabaa oo sujuudu sahwi maxaa looga rabaa litaradudi xaala qiyaamihi ilayha tan afraad markuu u kacaayey mutaradid buu ahaa oo wuxuu dhex noqnoqonayey ila yaqiin inuu wax ku dhisay iyo ixtiyaad salaad ilaashii unbuu u kacaye talow ma tii afraad baa mise tii horaa tii afraad ahayde tani waa mid shanaad taradudka noocaas iyo noqnoqoshada isagoo ku jiruu ta afraad u kacay marka taradudka awgii ayuu u sujuudayaa oo faqad ataa bizaa'idin calaa taqdiirin duna taqdiir haddii laga soo qaado tii uu dhexdeeda shakiyeyna tii afraad ahayd dee tani zaa'id bay noqonaysaa soo maha hadda uu ku jiraa ee uu ku dhex xusuustay haddii laga soo qaado inay tii saddexaad ahaydna dee zaa'id noqon mayso taradudka noocaasina niyadii buu daciifinaya mar haddii niyadii markaa ay daciiftayna dee wax niyadaasi daciiftay lagu kaba ayaa loo baahanaya saa awgeed baa sujuudu sahwi looga rabaa walow shaka buu hi hadduu shakiyo bacda salaami salaamo naqsi dabadi fi tarki fardin rukunka tegistii buu ka shakiyey marka hayri niyati watakbiiri rukunkaasi oo aan ahayn niyadii iyo takbiirat lxraamki aan ahayn lam yuahir raadayn maayo ashaku shakigu ay calaa salaati cala lmashuuri qowlka shaafici ee mashhuurka marka aynu wax ku dhisno masaladani waxay tahay salaadii buu dhammaystay wuu salaamo naqsaday salaamo naqsi dabadi aanu salaada ku noqon ahayn taasina waa qeyd walow shaka bacda asalaami aladi laa yaxsulu bacdahu cawdu ilayha ooma qof salaamo naqsida salaadii dib ugu noqonaya ha inoo socotaa taas marka salaamo naqsi dabadii aanu salaadii dib ugu noqon ahayn tii uu ka salaamo naqsaday aanu dib ugu noqon ahayn ayaa uu ka shakiyey inuu rukun ka tegey inuu rukuuc ka tegey inuu sujuud ka tegey faatixada akrinteedii ka tegey inuu ragcad dhan ka tegay tusaale ahaan ayuu salaamo naqsi dabadi uu ka shakiyey lam yuahir shakigaasi wax raada kuma laha salaadiisaasi inay dhammaystiran tahay buu arrinka ku wadaya waayo lianna daahira waa mudiyuhaa cala asixa sida hadda daahirkee qaalibkee raajixi waa maxay waa salaadiisu inay si saxa u dhacday saas ayaa daahir o raajix ka daahirka raajixa ayuu qaadanaya ta kale haddii baabkaa la furo oo ladhahdo shakigii qofka la soo darsay markuu salaada ka baxay kadib xukum ha la sii oo ha lagala mid dhigo kii salaada dhexeeda ku dhacay waxaa dhacaysa arrinta noocaasa dadku inay kadeed kala kulmaan gaar ahaan dadka waswaas kale shaydaanku waa uga faa'idaysanayaaba marka albaabka waaba la xidhay shakigu maadaama uu iska badan yahay gaar ahaan dadka waswaas kalena uu ku badan yahay mar haddii qofku salaadiisii uu dhamaystiray oo ka salaamo naqsaday shakigaa salaamo naqsi dabadii dhacay waxba laga soo qaadi maayo oo salaadaasi sida daahirka waa inay si saxa u dhacdo dhamaystiran taasaa ayaa lagu wadaya oo lagu xukum siinaya marka markuu dha calalmashhuuri dee qowl labaad baa jira oo leh shakigu haba dhacaba bacda salaam salaamo naqsi dabadiiba ha dhacabe raad buu yeelanaya waxaanu qowlka labaad ku dhisay lianna alasla cadamu lficli wey dee asalku waxa weeye waxa uu ka shakiyey ama rukun ha noqdo ama ragcaddanba ha noqdo ama ka badanba ha noqdee asalku waa inaanu samayn marka tadaaruk buu samaynaya oo wuxuu ka shakiyey iyo wixii ka dambeeyey buu la imanayaa kadibna sujuudu saawi buu la imanaya laakiin waxaad ogaataa maxalulkhilaafku waa goorma wa idaa lam yatul ilfaslu waa haddii aanu curfi ahaan dheera waktigii kasoo wareegay salaamo naqsigiisii wuu salaamo naqsaday intaanu wakti dheeri kasoo wareegin buu shakiyey wuxuu ka shakiyey inuu rukun ka tegay arkaanta salaada ka mid a markaasuu khilaafku imanaya ma laga rabaa inuu la yimaado mise salaadiisa daahirkaa lagu wadaya daahirkuna waa inay si saxa u dhacday laakiin idaa taala alfaslu lam yuahir shaku qaطcan haddii ay muddo kasoo wareegto curfi ahaan dheer salaamo naqsigiisii kadib uu shaki u yimaado annahu taraka rakcatan aw ruknan inuu ragcad dhan ka tegay ama rukunba uu ka tegey shakigaasi raad ma laha likahrati shukuuki cinda tuuli waayo qofka salaadiisii marka wakti uu kasoo wareego shakiyadu waa iska bataan oo dee waa ilaabayaa qofku ila waa wax samayntiisii wakti uu kasoo wareegay waa yahay halkaa waxaynu markan fi tarki fardin faralkaasi waa inaanu noqon niyadii iyo takbiiratu lxraamki oo haddii uu ka shakiyo wararta salaada aad tukatay ma niyeystay mise maad niyeysan ama takbiiratu lxraamkiiba uu ka shakiyo ma xidhatay mise maad xidhan xaaladdaa shakigu markaa ahar ama raad buu yeelanaya wa sahwuhu buu ihi alma'muum qofka la tukinayo sahwigiisu xaala qudwatihi ay fii xaali qudwatihi markuu imaam uu ku xidhan yahay uu sahwiyo yaxmilu waxaa xambaaraya oo qaadaya sahwigaasi imaamuhu imaamkiisaa qaadaya oo isaga maamuumka sujuudu sahwi loogama baahna waayahay maamuumkii haddii uu sahwiyo inta uu ku xidhan yahay imaamka isaga sujuudu sahwi loogama baahna sahwigaa waxaa ka xambaaraya imaamka ka xambaaraya miyuu macnaheedu yahay xataa haddii uu rukun ilaabo faatixadiiba tusaale aanu akrin maaya taas way noo socota waxaa laga hadlaya waa maxay sujuudu sahwigu unbaa laga hadlaya falow danna waa tusaale falow danna hadduu maleeyo salaamow imaamkii inuu salaamo naqsaday buu maleeyey wuxuunbaa u gawaamo cod baa u baxay wuxuus yidhi waa kaa imaamkii salaamo naqsaday oo fa sallama deetana isna waa salaamo naqsaday isagoo isleh imaamkii salaaddii waa ka baxay fabana waxaa caddaaday khilaafu arrinkaa khilaafkiisa caddaaday oo isaga ayuunbaa markaa ismoodsiiye imaamku show salaadii weli waa ku jiraa kama bixinba sallama macahu imaamka ayuu la salaamo naqsanaya oo salaamtiisaa hore sahwi bay u dhacdayoo salaadii miduu kaga baxaya maaha maamuumkaa salaamo naqsaday imaamkii oon salaamo naqsan isyidhina imaamkiibaa salaamo naqsaday salaamo naqsigaa sahwiga uga dhacay kaga bixi maayo salaadiisii weli salaad buu ku jiraa walihada buu uhi salama macahu imaamka ayuu la salaamo naqsanaya taa hore xisaabsan maayo waayo ma banaana in salaamo naqsiga maamumku uu ka horeeyo ka imaamka sida baabulimaam insha allahu tacala inoogu iman doonto walaa sujuuda buu ihi sujuudi lisahwihi sahwigiisaa uma sugnaan oo la odhan maayo adigii salaadaada salaam ku siyaadiyey sahwan kaaga dhacdaye marka salaada imaamku ay dhammaato sujuudu sahwi la kaale la odhan maayo waxaan la odhanahayn imaam buu ku xidhan yahay mar hadduu imaam ku xidhayo intaa imaamka uu ku xidhay wixii sahwi ka dhacaa imaamka ayaa markaa ka qaadaya oo ka taxamulaya sida waxyaabo kaleba uga qaadayo oo marka uu imaamka rukuucda kusoo gaadho waxaa maamuumkaa ka maqan qiyaamkii waxaa kaloo ka maqan qira'at lfaatix soo laba rukun maaha haddana ragcadda waa ka xisaabsanaya waayo imaamka ayaa ka taxamulaya oo ka qaadaya qiyaamkii iyo iyo qira'at lfaatixa marka sahwigii inuu ka qaado oo uu ka taxamulaana taa waa kasii mudan tahayba ta kale nebiga calayhi salaatu wasalaam dad badan baa ku daba tukaday weliba dee muddo dheer dadkuna waa bani aadamo intaa sahwi waa ku dhacayaa lama sheegin qof ma'muum ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku daba tukanayey oo la yimi sujuudu sahwin markuu nebigu salaada ka baxay kadib sujuudu sahwin la yimi lama sheegin hadday dhacdayna waa lasoo naqlin lahaa marka taasina waa daliil labaad oo tusinaya maamuumku intaa uu imaamka ku xidhanya wixii sahwi ka dhaca inuu imaamku ka xambaarayo walaa sujuuda sujuudi lisahwi uma sugnaana xaal qudwati walow dakara hadduu xusuusto maamuumkii kii la tukinayay fii tashahudihi buu xusuustay atixiyaadka dhexdiisii atixiyaadku shardi maaha horti hadduu xusuustana waa la mid aw qablow aw bacdo ama atixiyaadka dabeedii buu xusuustay yacnii qabla asalaam inta aanu salaamo naqsan ayuu xusuustay tarka rukunin rukunka tegistii buu xusuustay rukunkaasi oo hayra niyati niyadii aan ahayn iyo watakbiirati takbiiratu lixraamkii aan ahayn qaama waa kacayaa bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu salaamo naqsado kadib ilaa rakcati ragcaddaa ka maqan buu u kacayaa walaa yasjudu sujuudina maayo lisahw lisahwi sujuudi maayo masaladan suuradeedu waxay tahay qofkii waa maamuum oo imaam buu ku xidhan yahay salaadiisa aakhirkeedii atixiyaadkii ama ka hor ama kadib intaanu salaamo naqsan ayaa wuxuu xusuustay salaadiisa inuu rukun ka maqan yahay tusaalahaan ragcad ragcadii kamida aanu akrin faatixadii amaba se inay inay sujuudi ka maqan tahay ama ay ka maqan tahay rukuuci rukunkaasi oo aan ahayn niyadii hadday iyadu niyadu maqan tahay dee salaadiba uma jirto oo nin salaad ku jiraba ma ahayn imaamka waa iska daba foorfoorarsanayune kaasi waxay noqonaysaa dee inuu salaadii dib usoo bilaabo uu tukado haddii takbiiratulixraam ay ta rukunka ka maqan oo xusuusta uu yahayna salaadiba umay xidhnin umay xidhmin oo nimaan salaadba ku jirin oo imaamka iska daba socda ayuu ah labadaa xaaloo iyaga istinaaf buu samaynaya salaaddii waa soo bilaabaya lam yakun fii salaatin salaadba kumu jirin laakiin salaaddii waa niyeystay waana xidho takbiiratulixraamki waa la yimi rukun aan labada ahayn inuu maqan yahay buu xusuusta isagoo weli salaadii aan ka bixin halkaa marka la marayo hadduu qofku imaam yahay ama uu munfaridii oo kelidii uu tukanayo dee wuxuu samayn jiray tadaaruk laakiin kani maanta waa ma'muum isagoo imaamkii ku xidhan imaamkiina weli aanu salaadii ka bixin odhan maayo aniga weli salaaddii in baa i harhsanoo ragcad baa i harhsanoo aan u kacaya waajibka horta waa inuu imaamkan la socdo salaada uu la dhameeyo markuu la dhameeye imaamkaasi uu salaamo naqsado ayaa ragcaddii ka maqnayd uu kacayaa walaa yasjuud sujuud sahwina la iman maayo waayo dee sahwigu wuxuu ka dhacay isagoo maamuum oo imaam ku xidhan taan horaa lagugu soo sheegay inuu imaamku ka xambaarayo wasahwu xaala qudwatihi yaxmiluhu imaamuhu marka halkan maxay noo caddaatay haddii uu rukun ka tago dee rukun imaamku ka xambaari maayo rukun ay suurtagal u ahayd inuu la yimaado ayuu ka tego ila uu uga tegey imaamu kama xambaarayo lakiin imaamku wuxuu ka xambaaraya waa maxay sujuudu sahwigii buu ka xambaaraya wa sahwuhu buu yihi maamuumka sahwigiisu bacda salaamihi ay bacda salaami limaami imaamku markuu salaamo naqsaday kadib uu sahwiyo laa yaxmiluhu imaamku ka xambaari maayo hore waxaa laynagu soo sheegay mar haddii qofku maamuum uu yahay wixii sahwi ka dhaca inuu imaamku ka xambaarayo laakiin shardiga ku xidhani muxuu xaala qudwati waa intuu imaamka ku xidhan yahay inuu sahwi ka dhaco imaamkii baa salaamo naqsaday imaamku markuu salaamo naqsaday kadib ayuu sahwi ka dhacay maamuumkii oo tusaale ahaan dee masbuuq buu ahay oo salaadaaba qeyb lagala hormaro laba ragcadood buu imaamka ka soo gaadhay labadii markuu la tukaday imaamkii waa salaamo naqsaday isagu labadii u hadhay buu u kacay ama ragcaddii u hadhay waa tusaale une kadib salaaddaa uu ka daba tegaya ee dhaaftay buu sahwigu uu dhacay dhexdeeda dee imaamkii ka xambaari maayo waayo imaamkii markuu salaamo naqsaday way kala xidhiidh furmeen oo imaam uma aha waatana wuxuu uhi falow sallama haddii uu salaamo naqsado almasbuuqu kii salaada qeyb lagala hormaray bisalaami imaamihi ay maca salaami imaamihi imaamkiisa salaamo naqsigiisii buu la salaamo naqsaday bana salaadiisa intii u hadhay intaa hore uu tukaday buu ku dul dhisayaa oo wasajada waanu sujuudaya waayo tusaaleaan waa tusaale aanu sheegna un salaadii qeyb buu imaamka ka soo gaadhay qeybina waa u harhsanayd imaamkii markuu salaamo naqsadii buu is-ilaabay inay salaadi u harhsantao ragcad ama laba ay u harhsan yihiin ama saddexba ama tusaalaaan dee afartiiba inay u harhsan yihiin salaadaadu waa kuu dhantay buu is yidhiyo imaamkii uu la salaamo naqsad salaamo naqsigaasi dee sahwi buu uga dhacay oo salaadii kaga bixi maayo sidii nebigaba calayh isalaatu wasalaam ku dhacday qisadii dilyadayn laba ragcadood markuu tukaday buu salaamo naqsaday labadii u hadhun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukaday oo salaad cusub muu soo bilaabin walihaada muxuu yihi bana salaamo naqsigaa salaaddii mid kaga baxay noqon maaye salaaddiisunbuu halkii kasii wadaya wasajada sujuudu sahwina wuu la imanayaa fii aakhiri salaati salaaddiisa aakhirkeeda sujuudu sahwi muxuu ula imanayaa sujuudu sahwi wuxuu ula imanayaa lianna sahwigiisana oo dee hadda salaamo naqsigana uu sabab u yahay wuxuu dhacay bacda intihaa'i alqudwati wa infiraadihi imaam ku-xidhnaantii markii ay dhammaatay ila imaamku mar hadduu salaamo naqsaday salaamo naqsigu uu uga horreeyey salaaddii wuu ka baxay salaamo naqsigan maamuumku wuxuu dhacay iyadoo aanu imaamba u ahayn oo ay kala furmeen marka imaamkii imaam markaa uma ahaynoo ka taxamuli maayo ila inuu sujuudu sahwiga ka xambaaro maxaa shardi u ahayd wa sahwuhu xaala qudwatihi yaxmiluhu imaamuhu wayalxaqu waxaa haleelaya huwa oo maamuumka ah sahwu imaamihi baa haleelaya imaamkiisa sahwigiisa haleelaya oo maamuumka isagu maba sahwinba imaamka ayuunbaa sahwiyey sahwuu ka dhacay ama maamuumku ha ogaado sahwigiisaa ama yaanu ogaanin sahwigaasi imaamku waa haleelaya waa soo gaadhayaa maamuumkana waayo khalalka sahwigaa imaamku uu salaada ku keenay dee salaada maamuumkana waa soo gaadhaya ile maamuumku waa ku xidhan yahay imaamkan ayuu ku xidhan yahay waxaa laga soo reebayaa uun haddii imaamkaasi uu ahaba mid muxditha oo imaam junubaa tukinayaba meedhan aan gebagabaysanna ama mid weyse jabsan ayaa tukinayey fainuu laa yalxaquu sahwuhu imaamka noocaasa sahwigiisu maamuumka haleeli maayo isaguna waxba ka xambaari maayo maamuumka waayo imaambo uma aha dee fii nafsi lamri xaqiiqada marka la eego waa nimaan salaadba ku jirin dee nin muxditha oo aan dahaaraba aan qabin shardigii salaada ayaa ka maqan waxaa iyaduna lamida maamuumku imaamkani sahwiga uu u sujuudayo waa og yahay tayaqana anahu mukhطiu fii danihi waxaanu yaqiinsan yahay inuu imaamku khaldan yahayo malihiisu uu khalad yahay tusaalahaan imaamku wuxuu malaynaya anahu taraka bacda min abcaadi الsalaa inuu ka tegay sunayaashii abcaadda la odhan jiray mid kamida inuu ka tegey ayuu imaamku malaynaya sababtuu u sujuudayaana waa taa maamuumkanina wuxuu hubaa inaanu ka tegine uu la yimi marka laa cibrata bidani albayini khaطa'uhu malaha khaladnimadiisu ay caddahay sida qaacida fiqiga ay odhanayso wax ka soo qaad ma laha xaaladda noocaasa waxa weeyaan laa yuwaafiqu idaa sajad haddii imaamkaasi uu sujuudo maamuumku ku waafiqi maayo gaar ahaan dee marka sida madhabku yahay lagu socdo ah in sujuudu saawigu uu yahay qabla salaam salaamo naqsiga ka hor waayo dee wuxuu hubaa sujuuddaasi inaanay jirin be ay tahay ziyaado uu salaaddiisa ku darayo ziyaadadaa inuu ku raacaana uma banaana waaya wayalxaquhu waxaa haleelayaa maamuumkii sahwi imaam imaamkiisa sahwigiisa haleelaya marka xaalada aynu sheegnay laga reebo fain sajada hadduu sujuudo alimaamu imaamkii lazimahu waxaa waajib ku noqonaysa maamuumkii mutaabacatuhu baa waajib ku noqonaysa inuu raaco ayaa waajib ku noqonaysa yacnaa waxa waxaa sahwiye halkan imaamka oo qura maamuumkii lama sahwiyin marka imaamkii sahwiyey baa sujuudu sahwi la yimi salaadiina weli waa lagu jiraa maamuumkaasi waa inuu raaco isagu yaanu sahwiyinba xataa low lam yacrif anahu sahl xataa imaamku inuu sahwiye haddaanu ogeyn waa inuu raaco inamaa jucila imaamu liyutama bih wa ilaa in lam yasjud ilimaamu imaamkii saawiyey ayaan sujuudu saawi la iman oo muxuu uga tegey ogaan baabuu uga tego waa sunnu yidho wuu iskaga tegey ama waabuu sahwiyo waabuu ilaabayba amaba se waaba imaam ictiqaadsan sujuudu saawigu inuu yahay bacda salaam salaamo naqsiga dabadi salaamo naqsiga kadib buu u dhigtay fa yasjudu waa sujuudayaa almaamuum maamuumki cala anasi idaa jarayna cala nas naska shaafici sida uu yahay haddaynu ku soconno a marka suurada labaad waxay tahay imaamkii uu sahwiyey sujuudu sahwigii lama iman wuxuu leeyahy maamuumka ayaa la imanaya sujuudu sahwi waayo khalalku labadooda waa gaadhay oo sahwigaasi salaada imaamka oo qura ma dhaawicine salaada maamuumkana uu dhaawacay marka haddii isagii imaamki uu ka tegay sujuudu sahwigii uu ku kabi lahaa sahwigaa dee maamuumka salaadiisa u baahan sujuudu sahwi uu ku kabee isagu hala yimaado weeye waxaana tani ay ku dhisan tahay masalada sujuudu sahwigan uu la imanayo maamuumku xaaladan bal isahwi imaamihi ba ma inuu imaamku sahwiye awgeed mid uula imanayaaba mise waa limujarad almutaabaca raacis uu raacayo awgeed marka waxa uu ku dhisan yahay naskan halkan uu ku tilmaamay sababta uu maamuumku u sujuudayaa inay tahay lisahwi imaamihi inuu imaamku sahwiye awgeed ila hadday lilmutaabaca tahay mar haddaanu imaamkii sujuudinaysna ma sujuudeynin walow iqtadaa buu ihi haddii uu ku xidho masbuuqun mid salaada lagala hormaray oo qaybi ay ka horeysa biman mid buu ku xidhay saha sahwiyey bacda iqtidaa'i markuu ku xidhay kadib sahwiyey oo imaam salaada qeyb kala horeeyey buu ku xidhay maruu ku xidhay kadib buu sahwiyey taasi waa ta koowaad kadaa saasoo kale waxa ah qablahu idaa saha hadduu sahwiye kanuu ku xidhay qablahu ay qabla iqtidaa'i intaanu ku xidhan hor ka hor fil asaxi sida muctamadkaa marka la eego fa saxiixu muctamadku waxa weeye anahu yasjudu inuu sujuudayo maamuumkaasi macahu imaamka waa la sujuudayaa uma dabeetana yasjudu waa sujuudayaa haaniyan sujuud labaad buu sujuudayaa fii akhiri salaati maqsuudkiiyo macanu waa sidaa salaaddiisa akhirkeeda waayo masaladani waxay tahay qofkani waa masbuuqoo dee salaadii qeyb baa ka horeysay oo markuu imaamku salaada ka baxo intii u harhsanayd buu isagu u kacaya imaamka markaa uu ku xidhay baa saawiyey saawigu labuu yeelanaya laba xaalood inuu dhacay intaanu isagu ku xidhanba iyo inuu dhacay maruu ku xidhay kadib haddii saawigu uu dhacay markuu ku xidhay kadib iyadu khilaaf ma laha filasaxidu waxay unoqonaysaa wakada qablahum bay unoqonaysaa waayo dee waa imaam uu la tukanayey oo sahwiyey weeye imaam isagoo ku xidhnaa sahwi sahwigiisuna de wuu halele way alxaqu sahwu imaami waa ka hore inoogu soo sheegay waxa iyaduna lamida buu ihi sida asaxa marka la raaco haddii imaamkan uu sahwiga ku dhacay intaanu isagu kuba xidhanba oo ragcaddii koobaad buu imaamkani saawiyey isaguna tii labaad buu kusoo gaadhay ama tii saddexaad iyaduna waa lamid imaamkii qabla salaam buu sujuudayaa sida dee madhabka uu leeyahy hadduu bacda salaam sujuudo dee markaa way kala xidhiir furmeenba laakiin qabla salaam buu imaamkii sujuudayaa ama uu sujuudayba waa inuu raaco weeye oo odhan maayo aniga salaaddii qeyb baa i harhsan sujuuddani salaaddii bay iga dhex gelaysaa odhan maayo wuxuu raacaya waa lilmutaabaca wuxuu u sujuudaya waa lilmutaabaca raacista imaamka awgeed buu u sujuudaya waayo imaamka inuu raaco waajib bay ku tahy tartiibta salaada iyo nidaamkeedana waxaa ka akidsan oo ka waajibsan mutaabacada iyo raacista imaamka walihaada baa qofka maamuumkaa garan hadduu masbuuq yahay oo salaada qaybi ay ka hor dhacday tartiibta iyo nidaamka salaadiisu uu isbedelaayo oo meelaan atixiyaadba ku beegnayn buu atixiyaadsanaya suu imaamka umutaabaceeyo meel ay ahayd inaanu isagu kicin ayuu kacayaa suu imaamka uu mutaabaceeyo markaa tanna waa sidoo kale ayib waxay leeyihin haddana ilaa waa salaaddii qeybba u harhsanay intii u harhsaneyd markuu tukado inta aanu salaamo naqsan buu haddana mar labaad sujuudaya oo mar labaad muxuu u sujuudayaa soo kii sujuuday wuxuu u sujuudayaa sujuuddiisaa hore maxalkeedii may dhicin sujuudu saawiga meesheedu waa fii aakhiri salaa marka atixiyaad iyo sali nebiya howlahaasoo dhan uu dhammaysto intaanu salaamo naqsan buu la imanaya isaguna iyadoo ragcad ama laba ama saddex u harhsan yihiin buu sujuuday marka sujuuddiisaa hore maxalkeedii meesheedii baana dhicin wuxuu u sameeyeyna waxay ahayduun limutaabacati alimaam suu imaamka u raaco markaa sujuud labaadoo sujuudu saawiya maxalkeedii dhacda ayaa laga rabaa fain lam ysjud haddaanu sujuudin alimaamu imaamka haddaanu sujuudinba ama uu sujuudo bacda salaam markuu salaamo naqsaday kadib sajada waa sujuudayaa qofkaa salaada qayb ee u harhsanayd ee maamuumka ee aakhira salaati nafsihi isaga salaadiisa aakhirkeeda ayuu sujuudaya cala nas sida nasku yahay marka lagu socdo marka waa kii aynu ka hadlayna uuna salaada maamuumka ahaa ee salaada qeyb laga hor tukaday haddii imaamkiisa uu sujuudo inuu raacayo ayaa masalada hore ay tilmaantay imaamkii maba sujuudin be sujuudu saawigi waa iska daayey ama bacda salaam buu u dhigtay oo imaam uu raaco sujuuday halkan ma jiro aakhira salaatii buu sujuudaya waayo yalxaqu sahwu imaamih sahwigaa imaamkiisa waxbaa ka soo gaadhaya labada xaaladoodna waa isku mid sidii markii hore baa isugu mid ahaayeen ama imaamku ha sahwiyo markuu ku xidhay kadib ama intaanu ku xidhana sahwi wa sujuudu sahwi buu ihi sahwiga sujuuddiisu wain kahura haba farabataba ee sahwu sahwiguye sajdataani laba sujuudoodu weeye oo haddii hal sahwi qofka uu ka dhaco iyo hadduu laba jeer salaadaa dhexdeeda sahwiyo iyo hadduu ka badan sahwiyo sujuudu sahwi waa laba un waa sajdataani un xaalado markaa suura ahaan dee uu u tacadudo sujuudu sahwigu waa jirtaa waa inoo soo socdaan laakiin asalkii xaqiiqadu waxa weeye ana sujuuda sahwi laa yatacadad bitacadudi sahwi sujuudu sahwigu badan maayo hadduu sahwigu bato waa sajdataan un waxaa jira xaalado uu suura ahaan uu u tacadudaayo muuqaal ahaan laakiin xaqiiqatan iyada lafteeda aan u tacadudin kuwaasina way noo soo socdaan waxaa u daliila sahwigu haba batabe sujuudu sahwigu inuu laba laba sujuudood in uu yahay awalan culimada iskumay khilaafin ibnu qudaama wuxuu yidhi laa naclamu axada khaalafa fiih haddii uu sahwigu bato in sujuudu sahwigu laba inuu yahay cid khilaaftay ma ogin buu hi waxaa kaloo tusinaya xadiidkii cabdullaahi ibnu buxayna nebigu calayhi salaatu wasalaam atixiyaadkii hore ayuu ka saahwiyey oo uu ka tegey markaa bal hadda inta maqaneeg waxa maqan awalan atashahud alawal waxaa kaloo maqan qucuuduhu ila tashahudkuna waa bacdu min abcaadi salaa fadhigaa loo fadhiisanaya waa bacdu min abcaadi salaa oo qof aan waxa weeyaan tashahud ba aan la iman karahayn oo tusaalaan aan garanahayn ama dhibaato kale ay ku dhacdo tashahudkii aanu ka akhriyi karin haddii uu la helo dee fadhigii waa laga rabaa oo odhan maayo mar haddaanan tashahud ka rahayn waxba fadhiisan maayo waan iska kacaya fadhiga iyo tashahudku laba sunno ayay kala yihiin tashahudkuna waa bacdu min abcaadi salaa fadhigaa loo fadhiisanaya waa bacdu min abcaadi salaa marka tashahudkiibuu ka tegey qucuudkiisiibuu ka tegey takbiiraat lintiqaalkiibuu ka tegey wamaca dalika sajada sajdatayni faqad nabigu calayhi salatu wasalaam laba sujuudoodoo qura ayuu la yimi waxaa la mida xadiidkii qisadii dilyadayn xadiid abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam sahwi baa ka dhacay sahwi ka dhacay muxuu ah salaadii oo laba ragcadood u harhsan yihiin buu salaamo naqsaday salaamo naqsigaasi sahwi buu uga dhacay waanuu hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kilaa kamaa yaquulu dulyadayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu socday xataa masaajidka aakhirkiisa ayuu tegey markii dambe uu ka soo noqday haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe labadii ragcood u harsanaa uu tukaday laba sujuudoodun buu la yimi oo sujuudo badan lama iman waxaa la mid ah xadiidu cabdillahi bni mascuud fii muslim idaa nasiya axadukum falyasjud sajdatayn midkiin haddii ilo uu ku dhaco salaada dhexdeeda laba sujuudood ha sujuudo ama xadiidka thawbaane odhanaya likuli sahwin sajdataani bacda ma yusalim sahwi kastaaba laba sujuudood buu leeyahy markuu salaamo naqsado kadiba waa xadiid daciifa oo zuhayr ibnu saalim nin la dhahdo sanadkiisa ku jira thawbaan oo uu ka warinayo waxba kama maqal ta kale isagaaba munkarulxadiida marka horeba waayahay labadaa sujuud sajdataankaasi oo ka sujuudi salaati salaada sujuuddeedii oo kale ah waxbaan kaga duwaneyn xagga arkaantii sujuuddu ay lahayd toddobadii xubnood in lagu sujuudo waxa weeyaan shuruuddii ay lahayd sida in waxa weeyaan dhulka lagu cadaadiyo jabhadii mustaxabaadkii iyo sunayaashii ay lahayd ee ka mid in gacmaha dhinacyada laga fogeeyo caloosha iyo jilbaa in la kala fogeeyo wixii oo dhan bay kala mid taho sujuuddii salaada ayuunbaa sujuudu saawiga ay la mid tahay buuri waljadiidu buu yidhi qowlka shaaficiyo jadiidkii ana maxalahu weeye in sujuudu saawiga maxalkiisu beyna tashahudihi uu yahay qofkaa saawiyey atixiyaadkiisa iyo wasalaami salaamtiisa inta udhaxaysa marka alimaamu shaafici raximah llahu tacaala aqwaal buu ku leeyahy sujuudu saawiga maxalkiisa ma qabla salaam ba mise waa bacda salaam mise xaaladaa la eegaya jadiidku waxa weeye qowlka jadiidka ee shaafici sujuudu saawigu saawigu noocu doonayaba ha noqde ama ziyaado ha noqdo ama nuqsaan ha noqdo ama shaki ha noqdo yaqiin wax lagu dhisay ama shaki waxa weeyaan dhinacuu rajaxmay ha noqdo waa inuu sujuudu saawigu yahay qabla salaam taanu salaam naqsan ka hor markaa beyna tashahudi wa salaami buuhi atixiyaadkiisa iyo salaamo naqsigiisa ayuu udhexeeya marka waxaa ka fiican cibaarada ibn lmuqri uu yihi wa maxaluhumaa qubayla salaam labadaas sujuudood sujuudu saawiga la yidhaahdo maxalkoodu waa salaamo naqsiga in yar ka hor oo marka salaamo naqsiyuun uu harhsan yahay wixii kaloo dhan uu dhameeyey atixiyaad dhameeyey salli nebi uu dhameeyey ee haddii uu ducaysanayo ducadiisii uu dhammaystay markaasi ayaa labada sujuudood uu la imanaya waaya waxaa markaa muqaabil u ah qowlka jadiidka ah qowlaani qadiimaan laba qowl oo qadiima oo shaafici uu leeyihi labadaa qowl midkood wuxuu odhanaya huwa bilkhiyaar hadduu doono salaamo naqsiga ka hor sujuud saawigaa la yimaada hadduu doonana salaamo naqsiga kadib daliilkiisuna waxa weeye lihubuuti اlamrayn can rasuuli اllah rasuulka alayh الsalaatu wasalaam labada waa ka sugnaadeen inuu sujuuday qabla الsalaa sida xadiidu cabdillahi bn buxayna ku sugan iyo xadiidu abi saciidin اlkhudri iyo inuu sujuuday bacda الsalaa sida ku sugan xadiidka cabdillahi bni mascuuda shakiga ku saabsanaa aynu akrinay iyo xadiidkii qisatu dilyadayn marka labada tuudoonaha sameeya buu leeyahy qadiimkaasi qadiim labaad wuxuu leeyahy qowl kaloo qadiimoo shaafici leeyahay saawiga noociisaa la eegaya oo haddii sababta saawigu nuqsaan ay tahay shay la amray qofku uu ka tegey qabla salaam buu sujuudayaa intaanu salaamo naqsan haddii salaamo naqsiga haddii saawiga sababtiisu ay tahay ziyaado salaada uu ku darayna wuxuu sujuudayaa markuu salaamo naqsado kadib si laba ziyaado aanay salaadii ugu kulmin siyaadadaa hore saawiga uga dhacday iyo siyaadada sujuudu saawiga laftiisa ah axaadiidana saasuu u kala jihaynayaayo wuxuu markaa axaadiidii odrhanayaa nebigu calayh isalaatu wasalaam markii uu ka tegay atixiyaadka hore iyo wixii la socday sida xadiidu cabdillahi bni buxayna ku sugan qabla salaam buu sujuudu saawigii la yimi markii uu salaadii ziyaado ku daro ziyaadasoo ahayd salaamo naqsi uu salaamo naqsaday iyadoo laba ragcood weli ay u harhsan yihiin markaana sujuudu saawigu wuxuu leeyihi bacda salaam jadiidna muxuu yihi jadiid wuxuu yihi maxalkiisu mar walba waa qabla an yusallim oo muxuu daliishanayaa wuxuu daliishanayaa xadiidu cabdillaahi bni buxayna markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka hore ilaabay ee uu ka kacay wuxuu yihi uma yasjudu sajdatayn wuxuu yihi kabara wahuwa jaalisun wasajada sajdatayni qabla an yusalima uma salam bukhaariya muslim baa wariyey wayo sidaad odrhanaysaan haddaad xadiidkaasoo quro qaataan oo aad tidhahaan sujuudu saawi oo dhami waa qabla salaam xadiidkii abu hureyre saxiixeynka ku jiray qisadii dilyadayn ku saabsanaa oo ay ku caddahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sujuuday bacdama salam intuu salaamo naqsaday kadib saad odhanaysaan waa mansuuq bay yidhaheen oo zuhri baa yidhi oo taabici ah wa huwa akhiru lamrayni min ficlihi sala allahu alayh wasalam sujuudu saawiga in laga dhiga qabla salaam waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa labada tii ku dambeysay weeye marka ama zuhri hadalkiisa xadiidka nasakhe ma nasiki karo zuhri hadalkiisu waaba taabiciba wey qisada dilyadayna dee waxa ahayd mutaakhira waa dembeysayba oo wax markaa sugaya inay mansuuqo tahay ma jirto madhabkii markaa sidaasuu dee isagii u kala duduwan yahy culimada qaar waxay ku tegeen sida asxaabu ra'yiga oo kale sujuudu sahwi oo dhami inuu yahay bacda salaam waa cagsiga shaa jadiidka shaafici xadiidka thawbaana daciifkaa baana deliishanayaan likuli sahwi sajdataani bacda ma yusalim laakiin inuu daciif yahay baynu sheegnay qowl saddexaad baa jira oo culimada qaarkood ay ku tegeen qowlkaa saddexaad wuxuu odrhanayaa haddii sujuudu sahwiga sababtiisu ay nuqsaan tahay waa qabla salaam haddii sababtiisu ay tahay nuqsaan isu soo duubduub waxaad tidhaahdaa sujuudu sahwi oo dhami waa qabla salaam ila fi xaalatayn laba xaaladood mooyaane xaaladda koowaad waxay tahay haddii waxa weeyaan ziyaado sahwigu hadduu ziyaado yahay xaaladda xadiidu qisati dilyadayn baa tusiyey oo markuu nebigu salaamo naqsi salaaddiisii ku ziyaadiyey oo laba markuu tukaday u salaamo naqsaday sujuudu sahwigu wuxuu ka dhigay bacda salaam xaaladda labaadna waxa weeye sujuudu sahwigu bacda salaam uu noqonayo waa haddii uu shakiyo oo taxari uu sameeyo dadaal oo dadaalkaa dhinacu u rajaxmo waxaana u daliilo xadiidu cabdillahi bni mascuud oo bukhaariya muslim ay wariyeen falyataxara sawaab falyutima calayhi salaatahu uma yusalimu uma yasjudu sajdatayn masjuudu saawi uu ka dambeeyey salaamo naqsiga xadiidkana waa ku caddahay marka saasaana ugu dhow allahu aclam in la idhaahdo sujuudu sahw maxaluhu waa qabla salaam ilaa fi xaalatayn xaaladda ziyaadada iyo xaaladda shakiga ee dhinacu rajaxmi mooyaane waxa haddaba isweydiin leh khilaafku ma fi lafdal baa ama waxaa la isku khilaafsan yahay sujuudu saawigu wuxuu ku fadli badan yahay salaamo naqsiga ka hor iyo maye bacda salaam buu ku fadli badan yahay laakiin tii la sameeyaba waa ku ansaxaya haddii la dhaa waa faralna faralkii baa qofka kaga gudmaya haddii la waa sunana suni baa ugu gudmaya mise khilaafku waa fi waxa weeyaan fi lijzaa oo qolana waxay leeyihiin waa qabla salaam o bacda salaam ka gudi maayaba xataa sunno looga qori maayo qolana waxay leeyihin waa bacda salaam oo qabla salaam waxba looga qori maayaba qolana waa kuwan kala qaadaya almaawardi raximah اllahu tacaala wuxuu soo raray itifaaq اfuqahaa calى ana alkhilaafa fi lafdal fuqahadu inay isku waafaqeen khilaafku inuu ku sugan yahay sida afdalka ah laakiin qabla salaam iyo bacda salaam ba sujuudu saawigu ku ansaxaya binaan calaa qowlihi kutubta fiqigaee hore aan dhigay qaarkood waxaan ku sheegay waxa weeyaan in sujuudu saawiga khilaafku fi lafdal inuu yahay lakiin qabla salaam iyo bacda salaamba inuu ansaxayo la isku waafaqsanyay maawardi baa arrinta noocaasa itifaaq ku soo raray ibnu cabdilbarna raximah llahu tacala waa ka soo naqliya laakiin fima bacdu waxaan ogaaday itifaaqa uu maawardi soo raray inay culimo ay inkireen oo طawaaئif min alxanaabila washaaficiya ayaa inkiray oo yihi laysa اlاkhtilaafu fi اlafdali wainama huwa fi اlijزaء waxaa la isku haystaa ma aha sujuud saawiguma wuxuu ku fadli badanyay qabla salaam mise bacda salaam waxaa la isku haystaa waxa weeye halkuu ku gudaya ma qabla salaam marka lala yimaado mise marka bacda salaam lala yimaado waana wajhun cinda shaaficiya shaikh lislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacala sidaasuu rajaxa inuu khilaafku yahay fi lijzaa e aanu ahayn fi lafdal marka qoladii tidhi sujuudu saawigu waa waajib waxay leeyiin waajibkaasi ka gudi maayo meeshii iyagu ay yidhaahdeen meelaan ahayn hadduu sujuudo qoladii tidhi waa sunana waxay leeyihiin yaana sunanimo uga gudi maayo meeshiisii meel aan hadduu sujuudo shaaficiya iminka marka jadiidka muctamadkaa la eego waa kuwala dee sujuudu saawigu waa sunne muctamadkiina wuxuu le waa qabla salaam marka maxay odhanayaan markuu salaamo naqsado kadib hadduu la yimaado sujuudu saawi kaasi u noqon maayo sujuudu iska sujuuday ayuunbuu kaasi u noqonayaa wallahu aclam waay walihada wuxu uhi fain sallama hadduu salaamo naqsado camdan ogaan hadduu u salaamo naqsado isagoo weli sujuudi aan la iman faata waa ka tegay asujuudu sujuudi fi lasaxi markaa qowlka jadiidka marka laga laga farciyo weeye wax lagu dhiso oo sababta uga tegay waxan dee maxalkiisii meelaan ahayn buu riday oo sujuudu saawiga meeshiisu waxay ahayd qabla salaam isna muxuu ka dhigay bacda salaam arrinta noocaasina maxaa uga dhacday camdan siula kacay uga dhacday waayahay oo waa qeyb dee kamida sujuudu saawigana waa qeyb salaadii kamida salaadiina mar hadduu salaamo naqsado dee wuu jaray marka salaaddii isagoo ka baxay sujuud uu la yimi sujuudu saawigu noqon maysa leeyi aw sahwan aw sallama wuu salaamo naqsaday sahwan alilow awgii oo sujuudu saawigii buu ilaabay markaasuu isagoo weli aan la iman salaamo naqsaday xaal laba xaalood buu yeelanaya xaaladda kood waa tan wa taala waxaa dheeraaday alfaslu waktigii ka soo wareegay salaamo naqsigiisa kadib buu xusuustay sujuudu saawigu inuu ka maqan yahay faata waa ka tegay asujuudu sujuudi fi ljadiidi sujuuddii way dhaaftay waayo maxalkeediina waa dhaafay salaamo naqsigaasi ayuu maxalkeedii kaga gudbay in la yidhaahdo mar hadduu sahwan u salaamo naqsaday salaadiisii weli waa socotaana ma suurtowdo oo dee tuul fasli baa dhacayoo mudda ayaa ka soo wareegtay wa ilaa ay lam yatul haddaanu dheeraan fasligu sahwan buu u salaamo naqsaday wakti dheerina salaamo naqsigiisii kama soo wareegin falaa yafuutu dhaafi maayo asujuudu sujuudi cala nas a hadduu sahwan u salaamo naqsado oo uu xusuusto markuu salaamo naqsaday kadib muddo dheer inaanay ka soo wareegin sujuudu saawigu waa la imanayaa oo sujuudda salaamtaa saawiga uga dhacday salaaddii dee mid jartay noqon mayso weeye waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii duhur buu tukaday shan ragcadood kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu salaamo naqsaday isagoo isla dee salaadaadii saasay ku dhan tahay oo wax sujuudu sahwi keenana maad samayn kadib baa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo muddo dheer aanay ka soo wareegin sujuudu sahwi buu la yimi wa idaa sajada buu ihi hadduu sujuudo saara wuxuu noqonayaa caa'idan mid noqday ila salaad salaaddii mid u noqday buu noqonaya fil asaxi sida muctamadka marka la eego macnaha ninkani ama qofkan tukanayaa sahwan buu u salaamo naqsaday wakti dheeri isagoo aanu ka soo wareegin ayuu xusuustay in sujuudu sahwi u harhsan yihi sujuudu sahwigii buu la yimi sujuudu sahwigaa uu la yimi iyo salaada uu ka salaamo naqsaday ma isku xidhan yihin mise way kala go-ayin way isku xidhan yihin oo mar haddii salaamo naqsigiisii sahwiga uga dhacay sujuudu sahwi uu ka dabageeyey wuxuu ka dhigan yahay mid salaadii ku jira oo markuu leeyahay saara caa'idan ila salaati looma jeedo xaqiiqatan buu marka hore salaaddii uga baxay oo sujuudu sahwigan uu la yimi buu ku noqday mid salaaddii dib ugu noqday salaad laga baxay dib looguma noqdo ee wuxuu uga jeedaa un tabayana annahu kaana fi salaa waxaa caddaatay inuu weli salaaddii ku jiray ila salaamo naqsigu sahwi buu uga dhacay soo ma muddo dheer iyadoona ka soo wareegin buu xusuustay in sujuudu sahwi u harhsan yihi sujuudu sahwigii buu la yimi mar mar hadduu sujuudu sahwi salaamo naqsigiisii sahwiga uga dhacay uu ka dabageeyey waxaa caddaatay inuu yahay mid weli salaaddii ku jira salaamo naqsigaa hore ee uu ku sahwiye aan kaga bixin haddaanu sujuud ka dabageyn dee salaamo naqsigaasay salaaddiisu ugu dhan tahay sahwi baa uga dhacabe laakiin mar haddii iyadoo muddo dheeri aanay ka soo wareegin sujuudu sahwi uu ka dabageeyey waxaa caddaatay inuu weli salaaddii ku jiro oo salaamo naqsigaa sahwiga uga dhacay aanu salaaddii kaga bixin waxaa la isweydiin karaa salaaddiiba dhammaatae waxa u harhsanaaba sujuudu sahwi buu ahaaye inaynu dhaahno salaaddiibuu ku jiraa iyo salaad kuma jiro maxaa ka faa'iidaa waxaa ka faa'iidaa haddii la yidhaahdo salaaddii kuma jiro salaamo naqsigaa hore sahwiga uga dhacay buu kaga baxay sujuudu sahwigiinisana wuxuu dhacayaa salaaddii dabadeed dee intuu sujuudu sahwigan wado wixii ku dhaca ama la soo darsaa salaadiisa aro raad ku yeelan maayo salaaddu waa ti dhammaatee haddii la yidhaahdo sahwan buu u salaamo naqsaday kadib buu xusuustay in sujuudu sahwi u harhsanaa wakti dheeri kama soo wareegin sujuudu sahwigii buu la yimi waa mid salaadiisii ku jira haddii la yidhaahdo sujuudu sahwigani salaadiisii buu ka mid yahi intuu sujuudu sahwigaa wado wixii ku dhacaa salaaddiisa raad buu ku yeelanaya waxa ku dhacaa muxuu noqon karaa wuu weysa jabeebade khalaas salaadiisii baad jabtay sujuud sahwigna salaadiisii buu ka mid yahay oo soonkii salaamu naqsay dee salaamu naqsigu sahwi buu ahaa markuu sujuudu sahwi ka dabageeyeyna waxaa caddaatay inaanu salaada kaga bixinba oo weli salaadiisii uu ku jiro waxaa kaloo dhacaysa wax kasta oo salaada buriya hadduu ku dhaco intuu sujuudu sahwigaa ku jiro salaadii hore ee uu ka salaamo naqsaday way kaga jabaysa way kaga buraysa waxaa dhacaysa saas oo kale salaad maqsuura oo la gaabiyey buu tukanaya tusaale ahaan salaadaa uu sahwan uga salaamo naqsaday ahay sujuudu sahwi buu ka dabageeyey khalaas salaaddii buu ku jiraa soo ma intuu sujuudu sahwigii waday ayaa sababtii qasrigu meesha ay ka baxay tusaaleahaan musaafir buu marka hore ahaayo muqiim buu isu bedelay laba ragcadood baan tukado aan ka salaamo naqsaday socon mayso labadii kalena ku darbaa laleeyahy hadda sujuudu saawigii ayuu la yimi labadii ragcadood kalena ku dar labadaa marka dhamaystana sujuudu saawi kale la kaalay waayo sujuudu saawigaagaa hore waxaa caddaatay inuu dhacay fii gayri maxali meeshiisi meel aan ahayn oo halka laga rabay dee fii aakhiri salaa salaada aakhirkeeda aakhiru salaana hadda ma dhicin marka masaa-ishaasaa ku dhismaysa isagaa wax ka sheego wuxu uhi walow saha hadduu sahwiyo imaamuljumucati salaada jumca imaamka dadka tukinaya waa sahwiyey wasajaduu way sujuudeen lisahwi bay u sujuudeen fabaana waxaa caddaatay fawtuhaa salaadaa jumce inay ka tagtay baa caddaatay oo waktigeedu uu baxay atamu waxay dhammaystirayaan duhran bay dhammaystirayaan hadda la soco fabaana fawtuhaa ay fii sujuudi sahwi salaad jumce ayaa waxa weeyaan ay tukanayeen salaaddii jumce iyagoo tukanaya imaamkii baa sahwiyey waxay la yimaadeen sahwiga awgii sujuudu sahwi sujuudu sahwigaas iyagoo ku jira ayaa waxa oo weli aan ka bixin ayaa waxaa caddaatay jumcaanba waktigiisi inuu baxay la odhan maayo dee salaaddii waxay dhacday fi lwakti sujuudu sahwigunbaa waktigii ka baxay la odhan maayo sujuudu sahwigan waa qeyb ka mida qofka salaadiisa markaa salaadooda duhur bay isu bedelaysaa oo niyadiina ila jumcay marka hore niyeysteene meelahan oo kale iyo meelo kaleba niyada waa la ysu dhaafaa oo qalbu niya qofku waa samayn karaa isagoo marka hore jumco niyooday ayuu duhur salaadiisa u bedeli karaa wasajadu way sujuudayaan mar labaadna way sujuudayaan lisahwi haaniyan oo mar haddii dee salaadoodii duhur ay isu bedeshay sujuudu sahwigooda hore laba ragcadood baa ka dambeynaya sooma marka wuxuu noqonayaa sujuudu sahwi salaada dhexdeedii dhacay oo meeshiisii meel aan ahayn dhacay walihaada sujuud labaad bay la imanayaan markay salaadaa duhur dhameeyaan oo fii aakhiri salaa dhacdo walow danna haddii uu maleeyo musalligii sahwan ee wuquuca sahwi sahwi dhicistii buu maleeyey oo inuu sahwiyey buu maleeyey oo fasajada sujuudu sahwi buu la yimi fabaana waxaa caddaatay cadamuhu sahwigaasi uu sujuuday inaanu jirinba sajada wuu sujuudayaa fi lasaxi marka sida muctamadka wejiga muctamadkaa marka wax lagu dhiso uu sujuudayaya masalan suuradeed waxa weeye qof baa wuxuu maleeyey inuu sahwi ka dhacay dabeetana isagoo taa wax ku dhisayuu sujuudu sahwi la yimi markuu sujuudu sahwigii la yimi kadib waxa u caddaatay sahwiba inaanu jirin sujuudu sahwi kalea laga rabaa oo sujuudu sahwiga kale sababtiisu waa maxay dee soo kan salaadiisii ku daray laba sujuudood oo sahwi uga dhacay labadan sujuudood laba jira maaha oo sahwiba kamuu dhicine khaladunbuu maleeyey marka labadan sujuudood baa salaadiisii zaa'id ku ah oo hadday ziyaadan yihiin maxay uga burin waayeen waxay uga burin waayeen iyaga laftooda sahwi uga dhacay oo wuxuu islahaa waad sahwidoo laba sujuudood baa lagaa rabaa buu islahaa marka labadaa sujuudood ee sujuudu sahwiga laba sujuudood oo kaloo sujuudu sahwi u noqda ayuu la imanaya filaa sax muqaabilkuna waxa weeye maya waayo sujuudu sahwigaa hore uu la yimi mar hadduu kabayo khalalkii salaada hore galay dee khalalka isaga ku jira laftiisa de khalal baa hadda ku jira waa sujuud sahwi aan laba rabin be oo ziyaado ah dee uu kabaya isagaa iskabaya oo ninkii faraadinaya dadka sida loo kaba yaqaanaa hadduu jabo isaguma iskabaya ya ha haanigu wuxuu leeyay wuu iskabaya waxaanu tusaale uga dhigayaa afartan neef oo adhi oo quru haystaa qofku afartankii neef neef buu ka bixiyey neefkaasi ma sagaal iyo soddonka kale sekadoodiiba oo neefkan sekadiisiina waa la rabaa bise neefkani sagaal iyo soddonka kalena waa sekeynaya isna waa isi sekeynaya sagaal iyo soddonka kalena waa sekeynaya isna waa isi sekeynaya soo ma dee haanigu wuxuu leeyahay qowlka labaad sujuudu sahwigani sahwigii ka dhacayna waa kabaysaa iyada lafteedu hadday sahwan u dhacdana sahwigaas way kabaysaa buu leeyahy waaye labadan mas'ale markaa ee walow saha imaamu ljumucati iyo walow dana sahwan waxay ka mid yihiin masaa-ishii aynu nidhi asalku waxa weeye sujuud sahwi inaanu tacadudin sooma sahwiga haba batabe laba uun la rabo waa inagii nidhi masaa-isha qaarkood baa suura ahaan uu u tacadudaa oo u bataa oo iminka taa jumcaha oo kale sujuudu sahwi bay la yimaadeen iyagoo weli ku jiru waktigii jumcuu baxay duhur bay salaadii isu bedeshayoo laba ragcadood oo kale aya waxa weeyaan ay ka dabageeyeen haddana waxay la yimaadeen maxay sujuudu sahwi kale fii aakhiri salaa marka xaqiiqatan muu tacadudin sujuudu saawigu oo labadaa hore sujuudu saawi maaha fii hayri maxalihi maabay dhaceen meeshoodu meel aan ahayn labada dambe unbaa sujuudu saawiya laakiin suura ahaan maxay u muuqanayaan inuu tacaduday oo marka horena uu sujuudu saawi la yimi marka dambena uu la yimi tan kale lafteedu waa sidaasoo kale oo wuxuu u maleeyey inuu sahwi ka dhacay markaasuu sujuudu sahwi la yimi markaasaa waxaa caddaatay sahwiba inaanu dhicin markaasuu haddana sujuudu sahwi la yimi sujuudu sahwigaa hore khalalkeedii uu ku kabayo suura ahaan dee waa laba jeer buu sujuudu sahwi la yimi oo kala duwan laakiin xaqiiqatan waa midun oo ta hore sujuudu sahwi maaha waayo sahwiba muu dhicin ta dambe ayaa ah maxay sujuudu sahwi oo sahwigaa dhacay oo ah laba sujuudood oo sujuudu sahwi u maleynaya salaadiisii inuu ku daray lagu kabaya markaa suuratan waxaad moodaa in sujuudu sahwiga uu batay lakiin xaqiiqatan waa maxay waa sajdatani un wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamed wala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira